warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah macalin faafiyey inay geeriyootay madaxa fulinta t s c oo lagu soo waramayo in xabsiga la dhigay mudanaha dhadhaabo oo shacabka ugu baaqay inay iska diwaan geliyaan codaynta doorashooyinka guud ee dalka iyo xildhibaan ciyaar jecel oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad iyo kii tobnaad ee soomaaliya oo sheegay inuusan mar saddexaad u tartami doonin xilka golaha shacbiga ee kursigii uu baarlamaanka ku matalayay duhur wanaagsan intaas waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa doornimo axad ah saddexlabaatanka bishii koowaad labada kun labaatan iyo labo kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan haweenka ismaamul goboleedka wajeer ayaa waxaa lagu booriyey inay ka qeyb noqdaan kana dhex muuqdaan saaxadda siyaasadeed oo ay u tartamaan xilalka hogaanka cabdiraxmaan mucaawiye ayaa dhammaystiraya
looga hadlayay sidii haweenka lagu horumarin lahaa siyaasadana looga qaybgelin lahaa ayaa maanta lagu qabtay magaalada wajeer kulankani ayaa waxaa kasoo qaybgaleen salaadiin culamaauddiin guddoomiye xaafadyaal ururada haweenka iyo sidoo kale dhallinyaro
maanta waxaan shirka ku qabsannay oo shir noola qabtay maqaayadda wajiha county guest house marka ujeeddadii shirkan aansaaka ugu qabanay meeshanayd waxay ahayd electionka soo socdo inay maamooyinkii xiliilkii ugu muhiimsanaa ay qaban karaan aan ka wada hadlaynay waxaan la ogaaday maamooyinkii inay m c a qaban karaan inay xiliilkii kulli ay wada qaban karaan m p ha noqoto m c a ha noqoto xataa governor inay qaban karaan maxaa dhe maamooyinka wadadka aaminka ah oo wax walbaba sidii la raba u maamuli kara marka culummadii dadka meesha isku imaadeen waxaan ahayn culummooyinka iskugu imaadeen suldaanyaalkii suldaano qoos walba iskugu imaanay annagoo gudoomiyaalka xaafadda tobankii xaafadood oo central location iskugu imaanay gacanna waan ku siinay arrintii ka soo baxday meeshiida ahayd gunaanadkii wuxuu ahaa maamooyinka inay xilkii ay wadi karaan oo ayagana la aaminayo oo lafdhabarka ay yihiin dadkii haddii hantida loo dhiiba hata hantidii dhowri kara ayaga lagu aamini kara maamooyinka ay yihiin waqti hadda la dhihi jiray gabar wax ma qabanaysa ama gabar wax ma lalaf waxmaan ama gabar wax ma lama baro ma joogto waqtigaanaytoo gabdhaha waa ay akhristeen jaamacadahay ka soo baxeen cilmi ay leeyihiin karti ay leeyihiin marka annakii waxaan ku taageernay women council of elders intii gabdhihii la taageero locationka ward kastaba hadday ward tahay m c a tahay inta annaga aan support siino oo gabadhii sida xilkaasito ay u hesho ay ummaddii dadweynihii ay u khidmayso ay wax u qabato kadib markii uu soo idlaaday kulankaasi ayaa waxaa saxaafadda la hadleen qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay kuwaasoo sheegay inay muhiim tahay in haweenka siyaasadda laga qaybgeliyo ninka ragga gofana ha ahaada president ha ahaada mb ha ahaada m c a ha ahaada asagoo buuqsan oo neerfa ah aad bannaanka ka imaada naagta keliya oo siixin karta sasabi karta waa haweeney ninka sidaa u buuqsanaa haddaan siixin karo haddana kursiga maa nooga dartaan cunuga yariska markuu hooyo habeenkii waxaa u soo kaxa hooyo aabbihi asagoo kula jifaad cunuggii waxba ka qaban karin intaan naaska u soo bixiyaan cunugga sisabaa oon siixiyaa haddayna cunuggani ku dirsan karoon siixin kara haddana maad kursiga igu dartaan marka reer wajeerow waxaan u dhigmaa ama dumarkeenna waxay u dhigmaan four in one marka waxaan idinka doonayaa inaad kursigana siisiin ragow waxa aan rabno waxaa waaye haddaan helno mid baarlamaanka u taagan haddaan helno mid gabana u taagan haddaan helno mid isoo baxaysa isoo sharaxday dhibid gabana isoo sharax haddaan helno haddaan mid senata aan helno isu sharaxday ama m b ah xooggaan saarayna annaga women council of elders laakiin waxa hadda inaan xoogga aan saarno aan u baahannahay ee hadda aan isku haysanno waxaa waaye women m c s marka maanta miitinka iyaga maanta wuxuu ku salaysan yahay maadaama hadda aan maaragtay aan dumarkii annaga aqoonyaanka ahaa ee waxgaradka ahaa ee isu soo baxaya soomaaliyada wajeer county waxaan isdhahnay inaan la hadalno ugaasiintii suldaamayntii yuno sistem kasta oo qoyska uu qabo inaan u yeerno si kastaba ha noqotee waxaa sannadahani dambe aad loo arkayaa haween usu soo sharaxaya kuraysta kala duwan ay ragga ku loolami jireen taasoo ay sheegeen inay iyaguba ay qaban karaan xilalka ragga ay qabanayaan sidoo kalena waxqabadka iyo iyagu ay aaminsan yihiin inay ragga uga wanaagsan yihiin cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
macawi wuu mahadsan yahay waaxda dambi baarista ee dalka waxay sheegtay in gacanta lagu dhigay macalin lagu magacaabo jeremiya waxaa loo haystaa qoraal been abuur ah oo uu soo dhigay barta facebook isagoo sheegay inay geeriyootay madaxa fulinta ee guddiga adeega barayaasha t c nancy nigeria qoraalkaasi ayuu soo saaray isagoo adeegsanaya akown faalsa ah amaba aan sax ahayn oo ugu magaacdaray t c ciidamada booliiska waxay eedeysanaha kasoo qabteen xarunta ganacsiga mukutano shopping center ee ku taala ismaamulka mukeni howlgalka waxaa iska kaashaday saraakiisha d c ida iyo howlwadeenada waaxda sirdoonka ee cilmi baarista la xiriirta falal dembiyeedyada macalinka oo kow iyo soddon sano jir ah ayaa wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee musiini oo mukweni ku yaala waxaana lagu wadaa in beri maxkamada uu kasoo hormuuqdo si dacwada loogu soo oogo laamaha ammaanka ee wadanka ayaa dhanka kalena dignin adag u diray shaqhsiyaadka baraha bulshada ku faafiya fariimaha dadweynaha lagu marin habaabinayo xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka dhadhaab ee ismaamulka gaarisa dr maxamed daahiye ducaale ayaa dadweynaha wuxuu ku booriyey inay qaataan kaararka codeynta si ay bisha sideedaad uga qeyb galaan doorashada guud ee wadanka
dowladda waxay siisay jiifafka masaabari saddex beri keliya yaa la yidhi ku bixiya kabaandhayaasha waxaan doonaynaa jiifafka laga bilaabo hadda inay kabaandhayaasha bixiyaan laakiin waxaan codsanaynaa kabaandhaha markuu qofka qaato kuurahana ha goost ma fahamteen kuuraha goosta kuuraha muhiimaddiisa ayse maanta markaan idinla hadlay waxaan idinla hadli anigoo aad u faraxsan anigoo macnaha dareemahaya inaan maanta guulaysan runtii dhadhaab awalan markaan kursigan soo gelahay kuuraha yaalla wuxuu ahaa sagaal iyo toban kun kuurihii ku xigay wuxuu noqday toddoba iyo labaatan kun hadda dhaari wata markii kuuraha la go iyadoo abaar ay jirto wuxuu gaaray soddon iyo lix kun hadda shan kun haddii lagu daro soo afartan kun maaha laakiin aniga waxaan ogahay kibaandhaha aan goyno wuxuu ahaa labaatan iyo saddex kun kuwii soo baxeen marka kuwii soo baxeen haddii la goyn lahaa hadda shan kun keli baa la goy siddeed iyo toban kun ma hayno maadaama hadda sano la helay oo roob la helay waxaan codsanaynaa dadka kibaandha haystaan walaalayaalow kibaandhaha kuurihiinna goosta waxaan go- waxaan suubinay dhadhaab adin sheegi meel alla meeshii la degan yahay waxaan ka dhigana meel kuura laga dhigo saa moogtiin meelaha qaarkood baa idin sheegi meel la dhaho weldowna ma garanaysaan maanta kuuraa laga riday kuuraheeda lama soo qaada meeshan la dhihi boger ma garanaysaan soo ma garanaysaan kuuraheeda meeshaa laga riday maroodiley boransiis maxay aheede cali qarsade gaari gubane inta daa u kacdo maxay ahayd maleelayaal iyo maxay ahayd kiwaanja kulli meel kastaba waxaa laga dhigay kuura macnaha masaafada la geli ma dheero waa meel yar oo aad tegi karto waxaan codsanaynaa marka qof kastaba ha qaato kuurihiisa waxaan ani aad u jeclahay dadka inay kuurahooda ka qaataan meeshay degan yihiin kuuraha annaga inta yaalla annagu nagu filan yihin kuuraha intuu yaallaa soomaalida waxay dhahan miro geed saaran kuwa guntiga ku jira looma looma looma daadi kuuraha intuu yaallaa kuurihiinna goosta codkiinna maanta waad ku aar waa ku aargudan kartaa aargudashana maa xoog kale qofkaa rabtana waad soo gelin qofkaa nacdana waad waad riid tusaale ahaan countiga gaaris siddeed bilyan bay heshaa sanadkiiba siddeedda bilan lacagta anaga wax baan ku leenay soo saas maa aan idin wejiyey dhadhaab deegaankan countiga maxay noo qabatay yani wax mashruucoo maanta muuqdo la sheegi kara ma jira ما لها xafiis hadda maxaa yaaba jooga xafiis mogta marka aniga waxaan dhihi lahaa runtii annaga dowlad horena aragnay tu dambana aragnay reer dhadhaab reer dhadhaab reer dhadhaab fikira xiisad iyo laablakac yaadan qaadan dadka la xisaabtama dadka taagan ha lala xisaabtamo waxba yaysan ku qaadan ree hebel iyo ree hebel iyo ree hebel annaga waxaan rabnaa qofkii noo adeegi karo oo shaqadeena qaban karo waxaan ogahay dhadhaab iyo deegaanka gaaris haddii la helo mas-uul fiican waxaan hubaa in la heli lacaga ka badan kuwa countiga laakiin countiga hadday lacagihii yaraa oo soo galan hadday xadeen yaa wax kaloo ku aamini hay-ad may aamini ya tii yareed haddii la xaday qof kaloo lacag badan kusiin rabo ma ku aamini soo saa ma ogid dhibaatada jirta gaaris hadda waa sidaa iyada gaaris magaalada haddaa tagta isbitaalka wuu dumay magaalada meel kastoo wasaq baa taallaa biyo ma laha meeshan ma laha daryeel een istaalada dibtuulooyinka waxba kama jiraan
waxaa xarunta boomaas ee magaalada nairobi ka socda shirweynaha ergada xisbiga a n c hogaamiyaha xisbigan musaali mudhavade ayaa maanta shaaca ka qaadi doona in bisha sideedaad ee sanadkan oo u tartamaya xilka wadanka ugu sareeya ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka ayaa maalmo ka hor sheegay inuu qaadan doono go-aan gilgiliya saaxadda siyaasadeed ee wadanka senatarka ismaamulka kakameega oo dhowaan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxa a n c uu diyaar u yahay inuu iskaashi la sameeyo musharaxiinta kale ee xilalka madaxweynaha xilka madaxweynaha doonaya xisbigan oo ka tirsan isbahaysiga oka oo dhammaan mas-uuliyiinta ka tirsan ay doonayaan in ay qabtaan hogaanka wadanka ugu sareeya dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto oo maanta ku sugan ismaamul goboleedka kajiado ayaa soo hadal qaaday go-aanka laga filayo inuu mudho fadhi ku dhawaaqo
Leo nilisema nitakuja hapa mapema kwa sababu rafiki yetu mmoja alituahidi ya kwamba eh, leo kutakuwa na earthquake. Na kwa sababu, na kwa sababu ni mwanasiasa kama sisi, so lazima tuwe waangalifu kwa sababu tumeahidiwa earthquake. Na mimi tunaomba Mungu ya kwamba hiyo earthquake iwe ni ile ambaye itaondoa siasa ya uongo na siasa ya ukora na siasa ya kudanganyana na siasa ya utapeli, ndio tuwe na taifa ambayo Kenya iko mbele ya mahitaji na matakwa ya kibinafsi ya wanasiasa.
madaxa xisbiga odm raila odinga ayaa isna ku sugan nakuru waxa uuna dadweynaha u bandhigaya qorshihiisa mideynta shacabka odinga ayaa isku soo baxyo kala duwan ku qabanaya degmooyin ka tirsan gobolkaasi mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka lugaari ee ismaamul goboleedka kakamega ayuub sabuula ayaa waxa uu shaaciyey inuu ka baxay xisbiga a n c oo uu ku ahaa gudoomiye ku-xigeen xildhibaanka ayaa arinkan shaaca ka qaaday isagoo ku sugan xarunta dhexe ee xisbiga oo waa xisbiga uu ku biiray oo uu ee laga dhigay hogaamiyaha labaad wuxuuna hoosta ka xariiqay in go-aankan uu qaatay kadib markii wadatashiyo uu sameeyey
tukutane tu kwa de kwa debe mimi naenda mpaka kwa debe na today I'm receiving my certificate na saa hii natengenezwa deputy party leader sasa nimepoteza nini sasa 18 years as a news editor my friend sasa vitu gani mtaniambia yes sasa tuko sawa sawa nako hayo mengi sana wangapi wamenikaribisha kwa hii chama ya DAP sasa hiyo ndio earthquake ile ingine si earthquake kwa hayo mengi sana hata rais wa jamhuri ya Kenya anajua mimi niko hapa azimio eh mtu mwenye ajui ni, siko hapa ni Musalia lakini nilimpatia kwa heri nikamwambia wewe shika barabara ya Sugo na mimi wacha nishike barabara ya Azimio. Alafu tuone nani atashinda. Sasa kama ulipata 483 votes last election na umepoteza Savula na Savula yuko karibu na zake pale. Sisi za reduce.
gawaari loo adeegsanayay mashruuca horumarinta ee labseed ayaa lagu soo waramayaa in lagu gubay ismaamul goboleedka lamu maxamed khaliif ayaa dhammaystiraya
waxaa lagu soo waramayaa in kooxa looga shegsan yahay inay ka tirsiin al-shabaab ee ugu yaraan sideed gaari ay ku gubeen ismaamulka laamu gawaaridan ayaa loo adeegsanayay adeegyada wadooyinka ee mashruuca horumarinta ee loo yaqaana laabsed oo midka ugu weyn bariga afrika kaasoo isku xidhaya wadamada kenya etoobiya iyo suudaanta koonfureed weerarka gawaaridan lagu gubay ayaa maanta laga geystay aagga kuamolo badey oo ku yaala wadada weyn ee xiriirisa dowla deegaanada laamu iyo gaarisa wararka ayaa intaasi ku daray in baabuurtan ay leedahay shirkadda isgaarsiinta ee shiinaha waxay sidoo kale dhacdadan kusoo aadeysaa wax yar waa wax ka yar labaatan iyo afar sax kadib markii ay soo baxeen warar xan oo ku aadan weerar qorshaysan oo kooxda al-shabaab ka fulinayaan ismaamulka laamo gaar ahaan aagga uu ka socda mashruuca labsed iyo wadooyinka isku xira dekedda shaqaalihii ku sugnaa goobtuu mashruuca wadooyinka ka socday ayaa dib loogu celiyay xerooyinkoodii ay deganaayeen iyadoo ay jirto cabsi ka dhalatay weerarka
hooyo lagu magacaabo abshiro nuur oo gabadh ay uga xanuunsan tahay magaalada gaarisa sidoo kalena inoo sheegtay in loo soo diray isbitaal nairobi ku yaalo balse aysan awoodin qarashaadka caafimaad ee inanteeda ayaa muslimiinta waxay u dirsatay codsi istaalgey waa laydhahay muddo laba sano weli laga joogo waraaqdi markaa meelaan la aadaan ka sugan waan iska dhigay meel baan iska dhigay hadda inay dhunteen kalata warka maahaye lafahay ka jiran tahay mar hore may fariisanayn hadda way fariisanay lafa lugaa in wax loo geliyo oo dhabarkana wax laga biro laga geliya u baahantaa la dhahay marka walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba waxaan leeyahay gabadhaas yar ha iisoo caawiyeena hooye abshira nuur waa hooyo soomaaliyeed oo gabadheeda oo sagaal sano jir ah ay in muddo ah kaga xanuunsan tahay magaalada tani gaarisa waxayna dadka muslimiinta ah ee khayrka jecelka codsatay inay caawiyaan oo gabadhan ka xanuunsan isbitaal loo geeyo iyadoona dhakhaatiirta ay u sheegeen in isbitaal ku yaala magaalada nairobi ay geyso kaasi oo ay awoodi waysay inay aado waxaan ka codsanayaa muslimiinta meel ay joogaan walaalahay ah anigoo abshiro nuur leedhaha gabadhan yar oo iga xanuunsan oo sagaal jirka ah oo weligeed dhakhtarna aan helin waxbana ilaahay baa awood leh waxaan u awoodana ay jirin istaal weyn aadi leedhahay waxaan u awoodana ma laha qur-aan uma awoodi waa qof marmar iska qalalaayo oo iska xanuunsan muslimiinta nabi maxamed meel ay ku sugan yihiin badal iyo dibad inay wax ikaaraankooda iga qaban karaan oo wax igala qabtaan arinteedii ayaan ugu baahanahay istaal gey waa leedhahay muddo laba sano weli laga joogo waraaqdii markaa meelaan la aadaan ka suway waan iska dhigay meel baan iska dhigay hadda inay dhunteen kalata warka ma haaye lafahay ka jirin tahay mar hore may fariisanayn hadda way fariisanay lafa lugaha in wax loo geliyo oo dhabarkana wax laga biro laga geliyo u baahan taa la dhahay marka walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba waxaan leeyahay gabadhaas yar ha iisoo caawiyeena dalka liidari waa kijaabe oo lafaha ku shaqada leh nairobi ku yeela mna waxaan leeyahay ayagana allaha liibaana muslimiinta ay u gargaaraan dadka dhibaateysan oo ay u imaadaan ninkii u cawda ayagana waxaan leeyahay weriyaashaayna sharafta leh ilaahay madaxooda ha raajiyo sidoo kale qaar ka mid a ehelka gabadhan yar ee xanuunsan ayaa iyaguna ka warbixiyey xaaladda gabadhan ayagoona baaq u diray muslimiinta gaar ahaana soomaalida gabadhaan ma hadasho wax wax ma cunto bahalaha buucmada iskama celin karto ma socon karto cidilaanka ummaddeena maxmed waxaan ka codsanaa in cunugan soo caawiyaan oo wax isbitaal lagu geeyo iyo wax dug- eh, wax isbitaal lagu geeyo iyo wax quraan lagu saaro ummaddeena maxmed aan ka codsanaa habarteed waa jajabtay ma nool gacmeed waa ka gobobate sharci waa gadaasheed basheed sacir bay uga hayso un habeen mawlid cunugan toddoba saac sideed saac ay gaari markaas waxooga saxan say udku dhiisat wiligeed say dhab gaaru isku baqbayn wiligeed habeen ma ogiyo nafta buu hadba gaar isku baqbayn wiligeed taad ilaah baa ugu og dantaa bishaga usdo toddoba saac sideed saac marka dambe ay kamacdaa habeenkii saa walaal wiligaa gaar isku baqbayn wiligeed taana bahala loo celinaa markaa dabka sheegin markaa ka waa inaan ana kor uga fadhiya on bahalkaa ka celiyo kan xag iskama celin karto dabse iskama celin karto waxaad waxayn karto ma jirto waa laga dhirgaa iyo ooyn rafadaa loo imaada balaaga ka sheego mada maxamed waxaan ku codsanaa oo islaamka ah gabadha ay soo caawiyaan ninka dalkaa jooga inta duuli darto waxaan ku coogaa in soo caawiyaan isbitaalkee laba xag lagu geeyo wax qoraa lagu saaro nairobi gaari noo dhahay waxaan ku geynaan wayno nin cunuga dhansaaya ma fadhin dhahay ma fadhin dhahay oo waxasto cunugiisa saalna nin waxasto ma fadhin dhahay saqaandir waaya geelaan waa geyn waa goynhayna gabadhan sagaal sana xanuun tahay daryeel weli ma helin isbitaalka weyn marmar la geeyaa maxay dhaheen riixa waa dhowr jeer riix riix meesha feestar bay galgay wax kale dhaqaale oo haystan cidina dhaqaale ma haysta waa iska tabarey markaan saas way arrinta Ah, is- istaal weyn aadiyaan lahay istooyin lacag uma hayna markaan muslimiin maxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan wax ilaahay wax u dhiibay bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa
cid kastoo doonaysa inay reerkan dhibaateysan caawiyaan waxay kala xiriiri kareen telefoonka nambarkiisa uu yahay eber todobo afar labo sideed labo afar shan hal sideed haddii aan markale ku celiyo waa eber todobo afar labo sideed labo afar shan hal sideed lambarkaas ayay kala xiriiri karaan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
xildhibaan cabdishire ciyaar jecel oo ka mid ah baarlamaankii tubnaad ee soomaaliya islamarkaana ee kursiga ku fadhiyey ayaa waxa uu sheegay hadda inuusan eh, mar kale u tartami doonin eh, baarlamaanka kuwii tobnaad ee soomaaliya xildhibaan ciyaar jecel oo warbaahinta muqdisho kula hadlay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan sababo badan oon u suuragelinaynin in uu u tartamo markii saddexaad xilkan maadaama kal hore loo dhaarshay baarlamaankii sagaalaad tobnaadna loo doortay sidoo kalena kuwii tobnaad oo hadda isaga baxay ku tartankooda ama ka qeyb noqoshadooda
aniga oo ah xildhibaan cabdi shire jaamac ciyaar jecel waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan beesha iskale kursiga lamber hob eber siddeed sagaal ku wargelinayaa in aanan u tartamayn ama aanan difaacayn mar kale kursigaas sababahan soo socda awgood kow waxaan ka mid ahaa labadii xildhibaan ee diiday ansixinta sharcigii loo yiqiin toddobiiyo tobankii sebtembar ee dalka loogu jiheeyey doorasho dadban sidaas ay tahay waan ogolaaday sharciga maadaama xildhibaanada badankood majority isku raaceen ileen waa nidaam dimuqraadiga siduu yahay labo inkastoo laysku raacay nidaamka doorashada dadban haddana waxaa muuqda in la baalmaray nidaamkii lagu heshiiyey in doorashada la waafajiyo habraacyadii lagu heshiiyey mudanayaali marwooyin waxaa laga joogaa lix sano markii kursiga xildhibaannimo la ii dhaarshay shan iyo labaatankii janawari laba kun iyo lix iyo tobankii kana mid noqday baarlamaankii sagaalaad oo haddana mar kale dib la igu soo doortay baarlamaankii tobnaad saddex iyo tobankii nofembar laba kun iyo lix iyo tobankii aniga oo ku soo baxay doorashadaas codkii koowaad shaki kuma jiro in qof xil qaaday laga tirsan karo eedo badan taasna waxay ka mid tahay sunnada nolosha balse waxaan leeyahay intii suurtagal ahoo soomaali qaban karay nin sameeye baan ah waxaan aaminsanahay in intii aan ka mid ahaa baarlamaanka federaalka soomaaliya aanan marna ka aamusin joorfalka iyo tacadiyada loo geysto dalka iyo dadkaba codkaygana aanan calaf ku doorsan kitaabkii aan marayna karnu sheegay waxaan u dhaartay ma aha deegaan gaar ah ee waa tan guud ee dalka dadka iyo diinta waxaa halkudhag ii ah xaqu hadduu qaraar yahay sow qotomi ma aha waxaa aniga oo magaciinna ku hadlaya aan codkayga ugu hiliyey ummadda soomaaliyeed anoo og xaqa hadalka inay dhibsadaan waxa aan ugu yeedho jilayaasha siyaasadda ee soomaaliya waxaan aaminsanahay inay dembi tahay aamusnaanta marka ay jiraan arrimo mudan in laga hadlo marna kama cabsan inaan codkayga kor ugu qaado ka hadalka xaqa iyo cadaaladda walow dadka qaar ay jeclaan lahaayeen inaan u hadlo siday iyagu rabaan ama ay la tahay haddii dadka intiisa badani xaqa ka hadli lahaayeen xaqna ku dhaqmi lahaayeen waxaan qabaa in soomaaliya ay noqon lahayd dal horumara oo adduunka intiisa kale ay u soo shaqo togto sida aad la socotaan waxaa dalka ka socda waxaa loogu yeero doorasho dadban oo baarlamaanka federaalku ansixiyey kii sebtembar iyo labaatankii sida aan kor ku soo xusay baarlamaanka federaalka soomaaliya kalfadhigiisii toddobaad kulankiisii lixaad ee wadajirka ahaa waxay laba boqol iyo konton iyo laba xubnood u codeeyeen in dalku aado waxa loo yaqaano doorasho dadban laba xildhibaan oo anigu aan ku jiro way diideen sharcigaas halka xubin ay ka aamustay dad badan oo maalinta ayla yaabanaa markaan diidaya ansixinta sharcigaas doorashada dadban hadda waxay igu taageereen go-aankaas masiiriga ah ee aan qaata go-aankaas iskama qaadane wuxuu ii ahaa mid ka turjumayey waxa aan siyaasadda ka aaminsanahay waxaan u arkayay in doorashada dadban aysan maslaxo ugu jirin dalka iyo dadkaba haddana waxaa idiin muuqata itifaalaha iyo foolxumada ka socota maamulada dalka ha ahaadeen heer federaal ama heer gobol oo xataa habraacyadii ay iyagu isku jimeeyeen iska daa dastuur la ilaashee inay baalmareen oo ay qofkay rabaan iska soo qoranayaan sababtaas iyo kuwo kale oo badan dartood baan kala xishooday in magacayga lagu xuso taariikhda oo jiilalka soo koraya aan rajaynayo in buugaagta taariikhda loogu dhigi doono haddii eebba idmo
magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maanta waxaa ka dhacday doorasho ka mid ah xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya xubnaha la doortay waxaa kamid a oo doorashadooda ay dhacday cabdinuur cali aadan oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob sideed iyo labaatan kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey axmed cabdi maxamed ergada kursiga ayaa cod gacantaaga ugu codeeyay mas-uulkaasi sidoo kale dadka kale ee maanta kusoo baxay doorashada ka dhacday magaalada kismaayo waxaa kamid a wasiirkii ee kaluumeysiga ee maamul goboleedka jubbaland oo asna kusoo baxay kursiga boqol kow iyo toban oo u tartamayey wasiirka kalumeysiga maamulka jubbaland cabaas cali ibraahim ayaa ku guuleystay kursigan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana uu helay toddobaatan iyo sagaal cod halka aadan mursal cadow oo la tartamayay toddobii iyo toban cod uu helay sidoo kale doorashada ka dhacday magaalada kismaayo dadka kusoo baxay waxaa kamid a asad cabdirasaaq maxamed oo ku guuleystay kursiga boqol iyo labaatan ee golaha shacbiga baarlamaanka federaalk soomaaliya kadib markuu helay toddobaatan iyo toddoba cad xubintii kale ee la tartamaysay siciid cabdulqaadir shugre ayaa helay sideed iyo toban cad qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya amuliyada qodobada dibadda ka codsado mahadsanid faaduma dowladda dalka burkina faso ayaa beenisay in ciidamada militariga ee dalkaasi ay la wareegeen talada waddankaasi maanta waxada tani ayaa timidii kadib markii rasaas la isweydaarsaday ee meelo kala duwan oo ay ku yaalaan saldhigyo militari oo ay ka mid tahay laba ku yaalla caasimadda dalkaasi ee ogadhigo dhankaasi iyo haddii aan eegno maali dowladda dalka faransiiska gaar ahaan xafiiska madaxweynaha dalkaasi emmanuel macron oo qoraal ka soo baxay waxaa lagu xaqiijiyey in weerar lagu qaaday xero militari oo ku taala magaalada gao ee waqooyiga dalka maali in uu ku dhintay mid ka mid ah ciidamada faransiiska ee howlgalka nabad sugidda u jooga gudaha dalka maali ninka geeriyooday ama sarkaalkii la dilay ayaa lagu magacaabi jiray alexander martin waxay warku intaasi ku darayaan in inka badan afar kun oo ah saraakiisha faransiiska in ay howlgallo militari ama howlo militari oo amniga lagu sugaya ay ku joogaan galbeedka qaaradda afrika intooda badanna gudaha dalka maali dhankaasi haddii aan eegno wararka la xiriira xasarada sii kordhaysa u dhexaysa wadamada deriska ee ruushka iyo ukrain waxaa lagu soo waramayaa in boqortooyada ingiriiska ay ku hanjabtay inay ruushka kusoo rogi doonto xayiraado adag oo dhanka dhaqaalaha ah haddii ay isku daydo in mas-uul iyada daacad u ah ay u suurtageliso inuu qabto talada ukrain tan ayaa timid kadib markii ay soo baxday in ay jiraan dadaallo ay ruushku ugu jiro in mas-uulka qabanaya talada ukrain uu noqdo mid xukuumadda moscow daacad u ah sidoo kale wararku waxay intaasi ku darayaan in saraakiisha sirdoonka ee ruushka ay wadahadallo la yeesheen siyaasiyiin horey uga tirsanaa dowladda dalka ukrain iyadoo uu qorshuhu yahay in dowladdaasi lagu duulo sida ay ku doodayso ingiriiska uu ku dooday ingiriiska aan iraahda inkastoo ruushka uu taasi horey u beeniyey isku dayga aan iraahde ee isku dhac u dhexeeya ciidamada kurdiyiinta ee taageero ka helaya dowladda maraykanka iyo maleeshiyo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin daacish gudaha dalka suuriya waxaa lagu soo waramayaa in ilaa ay hadda ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo labaatan qof tani ayaa timid kadib markii weerar lagu qaaday xabsi ku yaala suuriya aan dib idinkuugu celiyo faadimo ibraahim fariinta coronavirus iminkana marada sanka iyo afka lagu xirto looma isticmaalo inaynan ku qaban ciidamada ammaanka caafimaadkaaga u dane aad badbaadide fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari